barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay toddobada bisha ogast sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona xaashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobadan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadanayno magacbixintii ubadka ee soomaalidii hore ubadka loo magac bixinaya magacu maaha wax iska baxaan sida iminka afar nuuc oo jirta unbuu mid ku imaanaya magacoo dhaniba magac qurxeed magac gooreed magac tilmaameed magac xaaladeed afartan baa magaca loogu bixiyaa sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxa aan ka madhnaan doonayn dhinacii kaalmaha heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
maraykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaadhiyo canoqabataynta hubka ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ay ku soo rogtay iiraan taasi oo ku eega laba bilood kadib sida uu dhigaya heshiiska hubka nukliyeerka ee la gaadhay sannadkii hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintan ay waajahdo mucaaridad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a waddamada ay ka mid yihiin ruushka iyo shiinaha golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in maraykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan hornaanta toddobaadka soo socda hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin sagaalka cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba ay ku qasbaan ruushka iyo shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan arrintan maraykanku uu ku raadinayo in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah ammaanka qaranka iyagoo ku doodaya in iiraan ay waddo kobcinta khilaafaadka iyo fidinta argagixisanimada marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo weliba meelaha kaleba ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha iiraan brian hook ayaa sheegay inay tahay cunaqabatayn lagu soo rogay muddo laga joogo saddex iyo toban sanno islamarkaana iiraan ay weli awoodo inay u kala gudbiso hub badan bariga dhexe iyo weliba meelaha ay gacanta ku leedahay isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi haddii iiraan sidan ay tahay waxa ay awoodday inay ku gaadho dariiqa madow bal malayso waxay awoodi doonaan dharaarta cad madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in uu abaabuli doono shir caalami ah oo lacag loogu qaaraamayo dalka lubnaan laakiin waxa uu uga digay hogaamiyaasha lubnaan inaysan heli doonin jeegag maran macron waa hogaamiyihii u horreeyey ee ajnabi ah ee booqda lubnaan kadib qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay dekadda magaalada bayruud ee ku dhaafay qaybo badan oo magaalada ka mid ah burburka dhismayaashii burburay baabuurta gubatay iyo boor macron waxa uu sheegay khamiistii in lacag kasta oo lagu caawiyo soo kabashada magaalada bayruud ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeeray amar siyaasadeed oo cusub oo lagu bedelo nidaam aan haysanin kalsoonidii dadkiisa ayuu yidhi haddii dib u habeynta aan la fulinin lubnaan waxay kusii socon doontaa inay baaba'do ayuu yidhi xilli uu shir jira ayd qabtay waxa kale oo halkan looga baahan yahay waa isbeddel siyaasadeed qaraxani waa inuu noqdaa bilow cusub ayuu yidhi macron macron ayaa sheegay in kaalmada dhaqaale ee bayruud ay tahay inay si toosa ugu tagto kooxaha gargaarka iyo kuwa u baahan laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaatana dhegaystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorame ee gobolka awdal kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo adaa laabadahan oo kale ka dhegaysataan maalin walba oo jimcaah idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeennan toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaa marti inoogu ah xuseen iidle barkhadle oo ka mida odayada dhaqanyaqaanka ah soona gaadhay dhaqankii hore ee soomaalida barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa magacbixintii soomaalida iyo habkii barbaarinta ubadka ay u barbaarin jireen ugu horeyn xuseen iidle barkhadle waxaan kugu soo dhoweynaynaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsantahay waan soo dhowahay aniga horta waxay farxada inaad maanta igu marti qaataan barnaamijkan ee ah dhaqanka dhaqanku horta waa wax ballaadhan oo aad u ballaadhan laakiin waxaan ka qaadanaynaa dhaqankii soomaalida horta markuu qoysku dhismo ee siday ubadka ugu magac bixiyaan in sida ubadka u barbaariyaan oo meesha ugu fiican halkaasay ka kow noqonaysa balowgii ah qoyska marka la dhiso waxaa ka kooban yahay laba qof horta goyaanka la isku dayaa oo loo sumaldeeyey dabadeed labadaa qof magac bixintooda marka ubadka ugu horeeyana waa farxadda koobaad farxadda koobaad horta muxuu noqonaysaa islaamada waa dhiskii reerka talabaadna waa ilmihii oo la helo ubad la helo ubadkaa loo magac bixinaya magacu maaha wax iska baxaan sida iminka afar nuuc oo jirta unbuu midku imaanaya magacoo dhaniba magac quruxeed magac gooreed magac tilmaameed magac xaaladeed afartan baa magac lagu bixiyaa oo qofka lagu yeedhi karaa
afartaa xaalo ee magacbixintu ay u qaybsamaysay markaad sharaxaad naga siiso sideey kala ahaayeen haa waa run oo magac wax walba waa la sharaxaa kan quruxda haddaan soo qaado waxaad maqashaa ubax ama sahra maxamed magaca qurux baa looga jeedaa oo waa qurux magaca gooreedna waxaa looga jeedaa waa goortu qofku dhashayoo waa ka la idhaaho duhur waa beri weeyaan oo waxaa la tilmaamaya wakhtiguu dhashay siduu ahaa ama wakhti colaad baad maqashay wakhti colaadeed buu dhashay bay ka dhigantah magaca xaaladeedna wuxuu ka dhigan xaaladii qofka ay ku dhashay xaaladda waxaa looga jeedaa dhabar baad maqasheen islaantaa foosha ku raagto qofku uu dhabaray bay uga jeedaa khatin bay uga jeedaa waa kii ugu dambeeyey uga jeedaa siyaad bay tiroo siyaadda waxay uga jeedaa inankahay kolka hore inamo badan gabadhu lahayd islaantu markaa markay uurkale waxay rajinaysaa inay gabadho u dhalato wakhtigii dhammadan inan baa yimid heykani waa igu saa'id bay u jeedaa waa xaalad kolkaa marka waxaa tilmaantuna waxaa la tilmaamayaa siduu qofku markaa uu ku yimiday oo iyadu dee kala duwan oo la leeyahay markaa tilmaantiisa waxay leedahay wuxuu ahaa sidaabuu ekaa iyo waxay uga jeedaa maxay ahayd sida ay leedahay mataqaanaa qofku waa fariid oo kale oo ama kale laleeyahay ama waa dayax ama waa kan waxaa uga jeedaa waa tilmaan marka warmahay oo kale markay leedahay waxay uga jeedaa way tilmaamaysaayo iyo muugiyo aabihii baa hortii dhintay iyadoo uurka ku sita qofkiina iska soo dhasho ciyaariyo iska qosqosfaya dee warba ma haya iyadu xaaladaa lagu jiro warba ma haya gujir gabadhiina warra unbay tilahaa magaal haddaba saasaa lagu qaybiyaa dadkii hore uu xaaladda ku tilmaami jiray markay haddaba labadii qof ay dhashaan labadii waalid ay dhalay haddana way kala qaybsan jireen ubadka barbaarintooda gabadha reer kale waxay qaadan jirta wixii gabdhaah bay qaadan jirtay siay u barbaarinayso iyo siday eebta u baraysa iyo sidaas had iyo jeer dhaqaaqeeda iyo socodkeeda way la socon jirtay waa hooyada iyo aabbaha waa hooyadii aabbaan u jeedaa aabbuhu sidoo kale wuxuu la qaadan jiray wixii raga ayuu qaadan jiray oo isna uu la socon jiray uu eegi jiray ilaa raalqaadkiisa ilaa uu howlgar noqdo oo hawshuu ku fiican yahay sa uu doori jiray waxaa ka soo qaadaa caruurtu markay ugu horreysay raadqaad noqoto kabaa loo yusha kabaha markuu la baxo uu dibaddaa la gaadho way ka baxaan ma garanaysa uu dib ugu gashan lahaa marka dadka caruurta qaarkiid miiqaad dabadii bay kaga yimaadaa midna labada gacmoodbu ku soo qaataa ilaa aqalkiibu kala soo noqdaa aabbuhu halkaa wuxuu ka qiyaasi jiray inay labadaa nin xagga dhaqaalaha iyo lexjalo ku wala fiican yihin ka kabaha soo qaatay aqalka kula soo ninka dhaqaalaha iyo lexjalaha ugu fiican buu noqonayaa kan dabadda kaga yimidana kaaba ku hooseeyaabuu la jiri marka taladaa uu siin jiray iyo ku ammaanin dabo halkaabu lahaa wax xoolo leeyihiinbay marka hadduu beer leeyahay beertu ku dhaqaanjir miligaasay baxdaa sidaasaa loo shaniyaa sidaasaa shimbirta loo celiya hadduu xoolo leeyahay wuxuu odhanayaa meesha la furayo ceelka miligay cabbayaan wakhtiga jiilaalka meel dahale baa xooliha la furo la odhanayaa xoolaha meesha daaqsinta afartan meesi meelay kula fiican yihin baa la barayaa markaa tartiibtaas waa tartiib lagu soo ogiyo qaabka dugsiyada wax loo bara oo kaleeta magaalada markii la joogo maxay noqonaysaa haddaba see loo kala saaraya haddaba oo beerta iyo xoolaha marka magaalada markay timid sida adigubaad carabka ku dhufatay sidee loo kala saaraya ha waa si fiican waad mahadsan tahay ileen adduunyadu baadihii bay ka soo gasho intiina badan boqolkiiba toddobaatan maanta magaalan joogna waxaa la ogaanayaa inankaa inuu wax barashada tagu ku fiican yahay horta qaadanaysa muxuu ku fiican yahay baad leedahay waxaad arkaysaa ilmuhu markuu yara taqliid buu sameeyaayoo haddaad nijaabta wax garaacaysa inuu kula garaaco doono isuu ka egtaa subax dambe soo garaacaya arkaysaa nin waxaad arkaysaa isagoo hadduu hadalba maqlo hadalku xafidaya waxbarashada iyo qoraalka iyagu ku fiican yahay leedahay farsamada marka iskuulka waxaa la hebel wuxuu ku roon yahay injineer mid xisaabaadka ku roon yahay baad oranaysaa midna dhakhtar saas aad u kala dooraysaa ka dhakhtarka aad u doorto waa ku naxariis badan mar walba degan aamusan wax dhegaysta ayaad u doonaysaa ninka ay dhakhtar buu noqon karaa waayo dhakhtarku waa wax samir badan waa shaqada keliyaheena lacag loo doorin uu qofku u doortay samafal waayo dhakhtarku waxaa lagu keenay qof bakoob deesan karaada baayac kuma jiro maxaa lacagay siinaya waxa ma jiro badbaadounbaad ku gaarsanaysu qaadanaysa raaxo ma laho adoo rawaxaybaa waxa alaan baa kugu dhacay qof waxaa la keenay baa lagu leeyahay serious halkii baad ka noqonaysaa habeenka reerkaagama gelaysa dhakhtarku horta qofka waa in loo daro qof samir badan oo wax dhegaysi leh kolkaa carruurtaadana waad kala taqaana ka samirka u badan ee aamuusan ka hadalka badan leed aragto marka abadel baa la yidhahaayo dhaqaalana waa laga ilaaliya waa laga meel hadaluna loo dira mooyaane marka dadku waa in waalidku ubadkiisa yaqaanaa oo kala yaqaanaa kolkaa u dooraa shaqada ku habboonaana waxbarashadana meligay ugu yaryihiin ugu fiicanle jir markuu gaaro in degdeg lagu horan weyaan waayo qofka ilmaha yar wakhtigaabay maskaxdiisu fresh tahay bannaan tahay oo wax lagu subi karaa sida mimorigaan idhaahno ka dhileed gale ma haddii laakiin ka weynaada intaa toban gaar maskaxdiisu wax kalaa galay waxbarashadu ay ka dambayso markaa gali mayso marka intuu maskaxiisu maran tahay ayaa waxbarashada in lagula dagaalantaa dadka magaaladuna dabadeedna wuxuu ku roonya uu saaqidan lahayne waa farsamadan male tu farsamuu lahaa waa inaa farsamo ku dayda haddana waxbarashada markuu ka soo gaabay markaa jidhkiisa u habaysnaa qaabkani farsamo waa in sidaa loo kala saaraa weyaan
wakhtigaa hore ee sooyaalka dhaqanka aabbaha iyo hooyadu maadaama ay sidaa ku barbaarin jireen ubadkooga ka maamulaya reerka ka sidee ah bay ku barbaarin jireen ilmaha yar
waniga kuu sheego horta waniga kule ninku waa inuu lexjala lahaada waxaa kaloo jira lexjala markaan leeyahay waniga kabahu uu siiyo ka baxay midna dibadda kee midna aqalkula soo galay wey kaas waxaad ka arkaysaa inuu lexjalada xoolaha ku fiican yahay xoolihii gaajadooda iyo reerka waxaan ku noollahay inuu yahay buu garan jiray qof kale waxaad u baraysaa inuu mas-uulnimo yaho isagoo yar baad arkaysaa reerkay martuu soo hoytay kolka wax la siiya ahbo qofka martida u hamaana wax la siinaye qof wax la siiye buu ka odhanaya halkaa mas-uuliyadda saale waxaad garanaysaa inuu ikraamka ku fiican yahay uu dadka u turayo uu mas-uul noqon karo liidarna noqon karo baad markaa kaanaad ku xulaysaa oo waayo waaka intuu naftii siinayo tadinbu qofkii kale martida hatiba leanna wuxuu gartay inuu reerka saadku yahay marka dadku mas-uuliyadda see u kala qaadanaya waa saa liidarku waa inuu dulqaad badan yeeshaa waa inuu naftiisa u qadaa dadka kale uuna ka badsan uu yidhaha maanta uu xeshee boortay waa waxa dhaqanka inagu cusub weeye markaa sumalku isagaa isreeba soomaalidu tilahaa waxay uga jeedaan sumalka isagaa isreebaa hadday konton wan kuu dhashaan mareegta markay ku jiraan baa saa u eegaysaa wankii sumalka aad u reebaysay halkaasaad ka garan karta waa in wadow dheer noqdaa bari dheer noqdaa shasha dheer noqdaa markaa kaabaa idaha ku daynaysaa qoor fiican buu reebaya inta kale tumaad oranaysaa markaa dadkaaga waa inaad kala taqaanaa kii dhaqanka ku fiicnaa kii lexjadada ku fiicnaa kii hogaaminta ku fiicnaa saasaa loo naqaynayaa
dhinaca haweenka oo kale hooyadii waa tan barbaarinaysa gabadhii ay dhashay say ugu barbaarin jirtay dhinaca dhismaha guriga dhinaca dhaqaalaha guriga dhinaca maamulka guriga siday u tarbiyadayn jirtay markaa barbaarinta gabadhu howsha ugu weynay hooyadu hayseed gabadhu marka ugu horeyso kolba stage bay tahay hooyadu markaa waxay u qaadi jirtay marka ugu horeysa siday huga u xidhanayso aqalka markay ka baxayso waama yar tahay siday u soconayso inayna ordayn meel walba gelin inay dadka dibadda ka joogto inay sidaa haato waa marka ay yartahay kolka istiraahdo reer bay gali kartaana waxay u sheegi jirtay reerka mas-uuliyadda saarmi doonta noocay tahay siday u eeganayso maxay ahayd ninkeeda siday reerkeeda u dhaqaalaynayso siday maxay ahayd ay ugu dulqaad yeelanayso dhibta ka hor imanaysa guurka uurka iyo dhalmada iyo wixii lamida iyo caruurta howl badanoo intaa leeg bay hooyadu haysaa weliba intaa waxaa kasii weyn hooyadu lahayd intaa qofku markuu dhashaba iyadaa barbaarinayso afka beri jirtay kasoo qaad hooyadu markaa caruurtu markay afbaranayso daaddaaddaaddaad hooyadu waxay garanaysaa daaddaad inay da-du u dhigyarta daaya waxay lamid aa bolocaadi baa u dhigyar aabbadheh abtiyadheh wixii aad ka kacay markaa baraysaa marka iyadu waxay la socon jirtay kolba afkeeda waxa ka soo baxaya ka u dhigyar laakiin haddaad laaxin ugu sheegto weligiiba laaxinkaanbu haysanaya laakiin waxay eegi jirtay kolba hadaaqiisa ereyga ugu dhigyarka uuya ku hadaaqayo markuu aabbadhe waa tahay abtiyadhe wixii aad ka kacoo dhan bay baraysa daad daa markaa wixii da ka baxay markaasna baraysa maa maa haduu wixii maka maama dhehda saas haynaysa marka shaqo weyn oo weyn ayay hooyadu haysaa kolkaasay ka soo bilaabaysa afbaridda oo keliya kolkaa barbaarinta afbaridda kamida edabtaa kamida marka kolba stageka ay joogto inay waanada iyo waxusheeguna ku xidhnay
dhinaca barbaarinta markay aadaabtoo kala baryaan iyo asluubta waxay ka mid tahay tiirdhexaadka waa nolosha taasoo kale siay ugu barbaarin jireen xagga asluubta iyo aadaabta
horta gabdhuhu waxaa lagu sheegaa waa mare maxamuudya oo cad mare maxamuudoo cad waxay taabtaaba wasakhaynaya horta saad u aragtaba marka idabta markay barayso horta waxay bari jirtay horta inay ka fogaato waxay dhaqanxumo oo kale siiba ragga inay aada uga fogaato waxay odhan jirta raggu waa ayn iska ilaaliya marka hadday iyagu oolala joogooyimida geed bay dhinacaysa ka joogsanaysaa isna xaggaa ka joogo hadduu wax weydiinayo maxaa u dhexeeya geedkii o dhan waxay sheega ka fogaashaa distaniska inuu kuba soo dhowaan baa laleeyahay waxaa la leeyahay sheekada hadday haasaabo calaf ma dayn karta eh waa inaan ninka hadalka u badinin gurdoon baana markuu yaa waa lagu baran waa inay timiya ceebtaada waa inay dhaqankiisa horbarataa waa meel ka soo jeeda tiraadaata ninkana hadalka haddii lagu badiyo qaar baaba ragga haasaabahoodu hadalka badaya qaar buu taataabis ma guursadaa raggaasi markaa marka waxaa leeyahay ka fogow ka fogow hadalka tu badisa ha noqon hadalka markay joogto tu reerkooda markay joogto hadalkeeda xaafada kale laga maayo yoobala ha noqonin hadalkaagu hoos haw ha hoosee mar walba oo waxusheega hoosu sheego aqalka horaad ka baxaysa tu isleeg noqo gambada sidaa u xidho wejigaa qofka lagu qaabo wejigaa ka dhaqo dadka hadalka inteer dheh waxaase ku barbaartaa edabteedu iyo dhowrsanaanteeda intaas waxaynu ku soo gunaanadiinaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti inoogu ahaa oday xuseen iidle barkhadleh oo ka mid ah odayada dhaqanyaqaankaa soona gaadhay dhaqankii hore ee sooyaalka dhaqanka haddana ka mid ah xubin golaha deegaanka ee degmada saylaca horena u ahaan jiray guddoomiyihii golaha deegaanka ee degmada saylac oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaana kula kulannay magaalada boorama waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka yurub liig ee kubadda cagta oo ah tartanka labaad ee ugu weyn qaaradda yurub ee kooxaha ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamadaasina ay ahaayeen dhammaystirka wareega lix iyo tobanka ee koobkaasi kooxda bayer liverkusen ee kubadda cagta ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda kale ee rangeres kooxda bayer liverkusen ayaa goolka waxaa u dhaliyay daqiiqadii koob iyo kontonaad ciyaaryahankooda muuse diabi sidaasna waxaa ugu suura gashay kooxda bayer liverkusen inay usoo gudbaan wareega kuwaterfinalka ee koobka yurub liiga kooxda sevillana waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda roma ee kubadda cagta goolasha kooxda Sevilla ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah Sergio Reguilon oo daqiiqadii 22aad u dhaliyey iyo Yusuf Al-Nasri oo daqiiqadii 44aad u dhaliyey kooxda Roma ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay ciyaaryahankooda Gianluca Mancini kooxda sevilla ayaa guushii ay ka gaartay kooxda roma waxaay u suuragelisay inay usoo gudbaan wareega quaterfinalka ee koobka yurub liiga kulamada kale ee habeenkii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha basel iyo entred frankfort kooxda basel ayaa kulankani gool iyo waxba ku badisay waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda fabian fraj daqiiqadii lixiyo-sideetanaad kooxda basel ayaana sidaasi ugu soo gudubtay wareega quaterfinalka ee koobka yurub liig ciyaartii u dambeysay ee ciyaarihii xalay dhacayna waxa ay dhex martay kooxaha wolverhampton wondres iyo olombiacos kooxda wolverhampton oo gool iyo waxba ku badisay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda rahul khamenes sidaasna kooxda wolverhampton waxay ugu gudubtay wareega quaterfinalka ee koobka yurub league wareega quaterfinalka oo la ciyaari doono habeenada isniinta iyo talaadada soo socota ayaa kooxaha waxa ay isku arki doonaan sida tan kooxda intermilan ayaa kusoo aaday kooxda bayer liverkusen halka manchester united ay kusoo aaday kooxda f c copenhagen shakhtarna waxay isku soo aadeen kooxda basel halka wolverhampton wondresna ay isku soo aadeen kooxda sevilla dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka uefa champions league ee horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kulanka ugu adagna uu dhex marayo kooxaha manchester city iyo real madrid lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda real madrid ee barnabe ayaa kooxda manchester city ay kusoo badisay laba gool iyo gool waxaana caawa la joogaa garoonka itixaad ee kooxda manchester city tababare zinadiin zidan iyo kooxdiisa real madrid ayaan waxba la hari doonin iyagoo doonaya inay kasoo noqdaan guuldaradii garoonkooda kusoo gaartay tababare bebe gardiolana waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto guushiisa si uu u gaaro wareega xiga kooxaha manchester city iyo real madrid ayaa waxaa kala wata laba ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan caalamka kooxda juventus ee kubadda cagtana waxaay caawa garoonkeeda kusoo dhaweyneysaa kooxda olombic leon lugta hore ee kulankan oo lagu soo ciyaaray dalka faransiiska ayaa kooxda yuventus waxay kusoo badisay gool iyo waxba waxaana ay doonaysaa inay sii xajisato guusheeda si ay ugu gudubto wareega xiga koobka uefa champions league ee horyaalada yurub iyo yurub league ayaa la joojiyey bishii maarj ee sanadkan kadib markii dalalka ku yaala qaaradda yurub uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana dib loo furay bishan agost iyadoo xiriirka ay doonayaan inay soo gebagabeeyaan sidoo kale kulamada tartankan ayaa laga mamnuucay taageerayaasha inay soo xaadiraan waxaana kooxaha ay ku ciyaari doonaan garoomo faaruq ah wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
hase yeeshee bal marka hore aynu wada dhegaysanna heestan ay wada qaadayaan sahradow iyo mukhtaar iidi ramadaan
Thank you. degeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idi kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intan idaacaddan idaacadnimada isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelya